waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa wararkii caalamka maanta oo isniina bisha disembarna ay tahay sagaal sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka wararkan caawa waxaa ugu waaweyn volkaano ka qarxay dalka new zealand oo hal qof ku dhintay dad kalena lala'yahay f b i da oo ku tilmaantay weerarkii ka dhacay saldhig military weerar argagixiso wararkaas iyo kuwo kale ee u diyaargarooba hal qof ayaa dhintay dhowr kalena way dhaawacmeen markii volkana uu ka qarxay mid ka mida jasiiradaha dalka new zealand booliska dalkaasi ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in dad ku dhow ilaa konton ay ku sugnaayeen ama ku dhowaayeen jasiiradda la yidhaahdo white island laakiin qaarkood aan la ogeyn halka ay hadda ku sugan yihiin booliska ayaa isku dayay inay soo badbaadiyaan dadka volkaanuhu uu saameeyey ku-xigeenka taliyaha booliska new zealand john tims ayaa sheegay inuu filayo in tirada dhimashadu ay kor u kacdo gudoomiyaha gobolka florida ayaa doonaya in dowladda maraykanku ay ka feejignaato ajaaniibta dalkaasi soo gelaya askari u dhashay dalka sacuudiga ayaa lagu eedeeyey inuu dilay saddex qof uuna ku dilay saldhig ciidanka badda oo ku yaala magaalada bensacola ee gobolkaasi ka hor inta aan ninkaas laftigiisa la toogan oo la dilin f b i da ayaa ku tilmaantay weerarkan mid argagixiso inkastoo aan la ogeyn ujeeddada ka dambeysay waxaase la aaminsan yahay in ninkan oo labaatan iyo kow jir ahaa uu keligiis falkan fuliyey gudoomiyaha gobolka florida ron desantis ayaa sheegay in loo baahan yahay in kor loo qaado daaficidda dalka maraykanka xisbiyada siyaasadda ee dalka britain ayaa bilaabay ololihii u dambeeyey oo ay ku doonayaan in lagu doorto doorashada guud oo asbuucan la qabanayo waxaa dhammaan loo tartamayaa lixda boqol iyo kontonka kuraas ee aqalka hoose ee commonska loo yaqaano uu ka kooban yahay iyadoo dadku ay goobaha codbixinta u dareerayaan maalinta khamiista ee bisha disembar ay tahay labayo tobanka cod aruurin la sameeyey ayaa muujinaysa in ra-iisul wasaaraha hadda xilka hayaa uu ku horeeyo cod aruurintaasi hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya inaysan hubin inuu helayo kuraas ku filan oo uu ku helo aqlabiyadda baarlamaanka mister johnson ayaa ku adkaysanaya ballantii uu qaaday oo ahayd inuu britain ka saari doono midowda yurub wasiiradda gaadiidka dalka finland sana marin ayaa lagu wadaa inay noqoto ra-iisul wasaaraddii ugu da-da yaray taariikhda ee dalkaasi xilka ka qabata tan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaaraha xilka haya ahna hogaamiyaha xisbiga socialist dimuqraatiga la yidhaahdo anti rene uu ku dhawaaqay inuu iscasilayo sidaasna uu xisbigu u doortay miss marin inay la wareegto xilka gabadhan oo soddon iyo afar jira ayaa hoggaanka qabanaysa iyadoo dalka uu ku jiro saddex maalmood oo shaqo joojin ah oo dhammaan shirkadaha dalkaasi ay joojin doonaan wax soo saarka
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali